wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan looga hadlayay xal u helidda roobabkii fatahaadda watay ee ka da-ay degmada luuq ee gobolka gadu la qaatay hay-adaha samafalka ee ka howlgala jubbaland kulanka uu shir guddoomiyey wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa lagu gorofeeyey sidii looga shaqayn lahaa gargaar gaarsiinta dadka shacabka ah ee waxyeeladu kasoo gaartay roobabka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan maanta waxaan isugu nimid arintan deg dega ah ee ka soo cusboonaatay jubbaland gaar ahaan gobolka xaweeye gado degmada luuq saan wada ognahay waxaa socday bisha hadda ugu dambeysay iyo maalmahanba digniino wasaaraddu ay waday aan wada wadnay hay-adaha dhammaan oo ku saabsanayd fatahaado la filayo elniino ilaahay baan ka baryaynaa inuusan waxaa weeye nooga dhigin musiibo arrintaasi waa arrin taagan aan u baahanna inaan si deg dega uga jawaabno dowladdu wixii tallaabaha waxaa weeye horey u qaadana way qaaday haddana waan ku guda jirnaa waan wadnaa idinkana ka saaxiib ahaan waxaa rabnaa arrintaa in loo wada istaago wax laga wada qabto aan u istaagno dad badan baa ku barakacay kumanaan gaadhaya waad dareemi kartaa adoo gurigaaga iska jooga oo jiifa markii biyo kuu soo galaan dadkuna carshaan iyo guryeed jilicsan ku jiraan oo waxaa weeye qofkii ay gurigii ka qaadaan cuntadii ka qaadaan xoolihii dadkii o dhan waxaa weeye qofku naftiisunba la badbaadaya waxaa la dhihi karaa dad badan kumanaan gaadhaya oo maanta luuq jooga yaa waxay waxaa weeye ku waayeen wax kastoo haysteen degmooyinka kalena way ka jirtaa culaysyada way ka jiraan waxaan waxaa weeye ugu baaqaynaa saaxiibada iyo dhammaan waxaa weeye dadka aan arrintaas waxaweye danaynaya inaan u istaagno dadkaas aan uga gurman lahayn shirkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii dadka saamaynta kala kulmay fatahaadaha ka dhashay roobabkii ka da-ay degmada luuq loo gaarsiin lahaa gurmad isugu jira raashiin iyo dawo